halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa caways talaadaha bisha maarjna waa afar iyo labaatan sannadka laba kun iyo shan iyo tobanka idaacadda cawaysnimana waxaa ad ku dhegaysan doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga waxaana si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo sahare ciidle nuur
wacyigelin fiican oo caafimaad oo loo sameeyo dadka meel kasta ay joogaan ama magaalaha joogaan ama miyiga joogaan in xoog loo qaado si markaas uu qofku u ogaado maanta qofka soomaaliga oo miyiga ku nool waxa laga yaabaa inuusan garanayn faa'iidada ay leedahay gacmaha uu dhaqanayo kaasi wuxuu ahaa dhaktar cabdiqani siciid faarax oo ka howlgala cusbitalka guud ee magaalada boosaaso oo marti noogu ah xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga qodobada kaleed barnaamijka caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo fayadhowrka sidoo kale waxaad maqli doontaan qodobo kale marka horese warkii caalamka
wasiirka gaadiidka faransiiska ayaa sheegay inaysan jirin cid ka badbaaday qof oo saarnaan dayuurad nooceedu uu yahay airbus e taasi oo ku dhacday buuraleyda gobolka alps ee koonfurta faransiiska elian vidalis ayaa sheegay in fariin qayladhaan ah laga helay diyaaradda shirkadda german wings taasoo ka haaday amaba ka duushay magaalada barcelona ee dalka spain una socotay magaalada dusseldorf ee dalka jarmalka saacaddu markii ay ahayd tobankii iyo toddobiiyo afartan aroornimo kuna beegnayd laba iyo konton daqiiqo kadib markii ay dayuuraddu ka kacday waxayna xilligaasi dayuuraddu kor maraysay gobol fog oo barafkuna uu ku badan yahay koonfurta bariya dalka faransiiska waxa uu sheegay in fariintaasi ay muujinaysay in diyaaraddu ay ku socotay joogan caadi ahayn oo ah shan kun oo fiit meel dhulka u jirta kadibna ay dhacday madaxweynaha faransiiska francois olan ayaa sheegay in dadka dhintay ay ku jireen dad jarmalah kuwa isbaanisha iyo muwaadiniin laga yaabo inay u dhasheen dalka turkiga waxaana uu sheegay master oland inaysan meesha laga saari karaynin in muwaadiniin faransiis yihiina ay la socdeen master oland waxa uu wacay amaba telefoon u diray ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel halkaasoo ugu tacsiyadeeyey
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gelinkii dambe ee maanta booqasho ku tegay magaalada dhowsamareeb ee gobolka galgaduud safarka madaxweynaha ayaa imanaya xili saacado ka hor warmurtiyeed laga soo saaray shirkii dhuusamareeb ay ku lahaayeen odayaasha beelaha galgaduud iyo mudug kuwaasi oo lagu sheegay in shirka maamul samaynta gobolada dhexe uu ka furmayo magaalada dhuusamareeb madaxweynaha ayaa socdaalkiisii hore ee uu dhuusamareeb ku tegey waxa uu sheegay in degmada cadaado uu ka furmayo shirka maamul samaynta gobolada dhexe dhuusamareebna uu ka soconayo shirka dib u heshiisiinta beelaha wadadega mudug iyo galgaduud madaxweynaha ayaa la filayaa in odayaashii shirkaasi uu u socday uu kala hadlo halka uu sida rasmiga ah uga furmi doono shirka maamul samaynta gobolada dhexe
mucaaradka xuutiyiinta ee dalka yemen ayaa ku sii siqaya koonfurta waddankaasi waxayna isku dhaceen maleeshiyo daacad oo ah madaxweynaha waddankaasi cabdirabbo mansuur haadi xuutiyiinta ayaa galay magaalada al daalica waxayna rasaas culus isweydaarsadeen maleeshiyaadka madaxweyne haadi meel halkaasi uga toosan dhinaca waqooyina xuutiyiinta iyo ciidamada daacad oo ah madaxweynihii hore ee dalkaasi cali cabdalla saalex oo isgarabsanaya ayay iska hor yimaadeen dad cabanaya kuwaasi oo ka soo horjeeda xuutiyiinta askarta ayaa raasaas ku furay dadkaasi waxayna dileen ugu yaraan hal qof waxayna dhaawaceen dhowr qof oo kale maalintii shalayna safiirka maraykanka ee waddankaasi yemen matthew taylor ayaa sheegay inuu ka niya jabsan yahay in heshiis awood qaybsiga la gaari doono oo dhex mara madaxweynaha beesha caalamku ay aqoonsan tahay iyo xuutiyiinta gacanta ku haya magaalada sanca fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijkii waa go-aankaaga oo idinkaga imanaya magaalada washington nadaafaddu waxay qayb weyn ka tahay fayaqabka bulsho walba magaalada boosaaso waxaa ku yaalla xeryo dhowr ah oo anaadef xeryo dhowr iyo soddon kor u dhaafaya halkaasi ay ku nool yihiin dad barakacyaala xaaladda caafimaadda xeryahaasi ayaa hadda ka wanaagsan sidii hore marka dadki marka dadka xeryihii anaade marka dadka xeryuhu ay iska xil saareen nadaafaddii deegaanadooda wariyaha boosaaso faadme yaasiin jaamac ayaa warbixintan kaga hadlaysa arrimahaasi xeryaha ay ku nool yihiin barakacyaasha magaalada boosaaso ayaa waxaa ka jira ololo looga hortegayo nadaafad xumada taasoo ku wajahan maaraynta qashinka biyaha iyo weliba in la helo cunto caafimaad qabta barakacyaasha ayaa lagu tilmaamaa dadka ugu liita ee ay saamaynta ku yeelato xanuunada ka dhasha fayadhowr xumada ka timaada nadaafad darada xiriiryaha barakacyaasha ee magaalada boosaaso ayaa v o e u sheegay in barakacyaasha iyo dowlada hoose ee degmada boosaaso oo ay iska kaashadaan nadaafada xeryaha barakacyaasha iyadoo toddobaadyadii ugu dambeeyana ay si wada jira u qaadeen olole looga hortegayo nadaafad xumada cali bare ismaaciid aan lahan xeryaha kaamanka magaalada boosaasanah qashinku intuu ku jira baanu cudur ku jiraa moogta hadda asbuucyadii ugu dambeysay waxaan ku qaadnay soddon iyo toddobada kaan oo magaalada boosaaso wadada dheer oo madaxtooyada gasha ayaan olole ballaaran ka qaadnay waxaana way aad iyo aad baana ugu guulaysanay umana aanan kala harin macaa dowladda hoose iyagoo bowladda hoose aanu ka kaashanayna xagga magaalasa ama nabadgelyada ha noqoto iyo xagga baabuurta labadaba iyo xagga agafka alaabta wax lagu uruurinayo wax lagu qaadayaba marka taas waxa weeye waa mid annaga nagu qusaysa inaan haddii jeeralana aanu ku wacdigelinno ummadayada oo masquulaha lahala mayro biyaha nadaafadda berkedaha madax bannaan oo maaragtay aan daboolayn oo wasaq caleynta ka soo baxa in magaranaysa korolin aan ka qaadno dowladda hoose oo marka aan maaragtay annagu fayadhoorka waa soo marray muddo badan baana ka shaqaynaynay haddana waxa aad iyo aad baan ugu guulaysanay ma haddana waxaa iska leh oo iska kaashaday wasaaradda caafimaadka iyo dowladda hoose moogta annagu waxaanu nahay gacnihii daba joogay oo hawshaas maamulayay baanu nahay waxaad ii sheegtay dowladda hoose in dhinaca amniga iyo gaadiidka iyo ayna ka caawisay bal xooggii guraaya qashinka oo ololahan ka qayb qaadanayay xaggee ka yimaadaan bulshada waayo soddon iyo toddobada kaane magaalada boosaaso ayaa magaranaysaa awooddaas iska lahaa ilaah baana mahad leh waanu ku guulaysannay rag iyo dumar dhallinyaro odayaal looma kala harin aad iyo aad baana ugu guulaysanay haddaa rabtid waa ku soo marinaynaa kormeer baanu kugu soo samaynaynaa goobihii aan wax ka qabannayna aad iyo aad baanu garanaysaa dowladda hoose ay nagu ammaantay annagoo waxaa baalashi baanu nahay baalashana waxa weeye waa waxaa ku duuli lahayd moogta marka taa iyadoo tahayna mahad weyn baan ugu qabnaa haddana wixii dhiman insha allah waa israacinaynaa diyaarna waxaan u nahay inaan nadaafadda ka shaqayn sababta annagaa kuna nadaafad moogta dhinaca kale waxaa magaalada boosaaso ka jira shirkado qashinka u xil saaran oo wada shaqayn la leh dowladda hoose ee degmada boosaaso waxaana ay shirkadahani leeyihiin gaadiid qashinka qaada iyo goobo ay u asteeyeen in qashinka la geeyo magacayga xasan maxamed maxamuud baan la yidhaahdaa waxaan ku magac dheerahay dhalo anugu waxaan nahay shirkadda aan la aamin magaalada qashinka ka qaada qashinka garbishka qalalan baanu qaadnaa dareeraha dad gooniga qaada annagu waxaanu shaqaynayn dhowr iyo labaatan sano waxawaaye goobaha loogu talagalay oo qashinka laga qaadayaa waxaa keena gabdhaha keena magaalada laga soo haaqaa meeshaasay dhigaaniin meeshaasaan ka qaadnaa meelaha aad dhigtaan waa imise goobood maxay ka samaysan yihiin bal sawir naga sii waxay ka saamaysan yihiin waa meel loo dhisay oo loo hagaajay oo dowladda hoose dhistay waxaa la dhigay haamo iyadana waa lasoo wareejay waxay leedahay meeshii boqol iyo la seexdo iyo berked waa sagaal goobood sagaalka goobood baa lagu ururiyaa oo aan ka qaadnaa xagee laga keenaa qashinkaama qashinka magaalada dhexdeeda waxaa waaye waxaa laga keenaa raashinka dhaca ama dekada laga soo qaado ama magaalaga ha laga qaade annagaa macaa daawadu waa ku jirta annagaa qaadno waxaanu geynaa goobaha qashinka lagu gubo taasaa noo raacda annaga wixii dekada ka soo degaaya oo ama maraakiib ha noqoto ama dooya ha noqoto wixii wax lagu keeno baa la jeexaa waxaasbaa la soo ururiyaa kulli xaafadooy wixii maaragtay ganacsiya wax alla wixii la jeexo oo wasaq ah meeshaas goobahaas laysugu keena goobahaasaan ka qaadnaa xagee geysaan marka waxaa jirdha goobaha la geeyo marka qashinka la geeyo waa la gubaa dabbaa la saaraa marka dabka la saaro gaarigu waa soo noqdaa sidii buu u qaadaa meeshii buu ku shubaa intee kilomitr u jidhaa magaalada boosas meeshaas
waxay u jidhaa midna waxay u jidhaa toddoba midna lix goobood laba meelood baa la kelgaya magaalada labada daafood oo midna xagga bariga ah midna xagga koonfurta baa la kala geeyaa labada meelood baa qashinka loo qaybiyaa waa gartay shaqaale aad u fara badan baa ka shaqeeya aan u maleynaya oo idinka inla shaqeeya kambaniga shaqaalaha waardiyaha maahae waxaa ka shaqeeya soddon qof oo goobaha jooga oo aan baabuurta ka harin
sanooyinkii hore waxaa xeryaha barakacayaasha ka abuurmay cudurro ay ka mid yihiin shubanbiyoodka jadeecada iyo wixii la mid ah waxaase muuqata in arrimahani iminka ay yaraadeen sababo la xiriira nadaafadda biyaha iyo goobaha deegaanka oo ay wax badani iska beddeleen sida uu v o e u sheegay gudoomiyaha kaamka barakacayaasha ee bariga magaalada boosaaso daahir maxamed cali faadulay haddaan kuu sheego waa runtaa horey aad dadkuwa ugu dhibanaayeenoo waxay fariisan jireen guryaha kaamanka bannaanadooda fariisan jireen daacuun shuban waxyaalo badan baa ka dhici jiray laakiin hay-aduhu musquulay u qodeen musquulahay u qodeen kuwa taya badan le maahanoo gododkooda waa gaagaaban yahay boqolkiiba boqol markaan kuu sheego laakiin dadku ayagaa iska xanaaneeyo waxay sameeyeen iyagaa iska xilsaaray dadkii kaamanka waa ku ilbaxeen hawshii waxay sameeyeen baabuurka dhuuqida u yeeraan oo dowladda hoose maya dowladda hoosena gacan bay ka siisay waa u soo diraan laakiin qarashka iyagaa iska bixiya oo dadku ayaga macnaha dhibaatadii markay arkeen ilaa intee mitir ku qiyaastay ma badnaa laba mitir ama saddex mitir kan u dheer baa saddex mitira midka u dheer waa saddex mitir ma ciyoobu buuxsamaa ayaga iska isku taxallujiya qaar baa isxil saara ayagu godad qota loo daboolaa oo loo daboolaa intay godadka qodaan baa iyaga loo dib loogu daboolaa gudoomiyaha kaamka bariga magaalada boosaaso ayaa v o e u sheegay in maalmaha qaarkood ay barakacayaasha u sameeyaan wacyigelin ku wajahan nadaafadda waxaan samaynaa jamcooyin jamco kasta waa samaynaa waa marba gudi waxaan u samaynaa ku wareega kaamanka waa dowladda hoose waa nagala soo qayb gashaa sida xildhibaanka arrimaha bulshada oo kale oo kormeer ballaarin ku sameeyo aan ka joogsanba oo aad noola shaqeeya marka dadku hadda ayagaa isku tashadeen aad moodaa aad iyo aad ayagaa dadkumarka la barbardhigo sanooyinkii hore maxaad is leedahay nadaafadda way ka bedelmeen sanooyinkan dambe boqolkiiba boqol meelihii qashinku dhamnaan jira dadku hadda guryaha ba ka dhisteen waa siixan karaan boqolkiiba boqol hay-adaha caalamiga ah qaarkood ayaa waxa ay barakacayaasha ka caawiyaan hirgelinta bara caafimaad kuwo waxbarasho biyo nadiifa iyo goobo qashinka lagu ururiyo iyo guryo deegaan inkastoo qaar ka mida barakacayaasha ay weli ku nool yihiin guryo cooshad ka samaysan faadimo yaasiin jaamac v o e boosaaso
haatana muqdisho magaalada muqdisho waxaa jira shirkado soomaali iyo turkiba isugu jira oo qashinka ka qaada magaaladaasi waxaanay arrintani kaalin weyn ka ciyaartay nadaafadda magaalada iyo fayaqabka dadka caasimadda ku nool wariyaha v o wda ee muqdisho axmed xasan colaad ayaa la kulmay cabdirashiid maxamed cali yuusuf oo ka mid ah dhallinyaro iyagoo samaystay shirkad qashinka qaada oo ka howlgasha laba degmo oo ka mida magaalada muqdisho cabdirashiid waxa uu marka hore ka hadlayaa goortii ay shirkadaasi hawsha bilowday
bismilaahi waxaan bilownay sanadii labada kun saddex iyo tobankii aakhirkeedii annagoo dhalinyaro badana aa isu tagnay waxaan fikirnay oan abaabulnay inaan nadaafadda gobolka banaadir aan qayb ka qaadano waxaan abaabulnay in jidadka qashinka lasoo dhigay aan u qaadno waxaan abaabulnay in aan ka qaadno guryaha xaafadaha inaan ilaa aan gaadhsiinno inaan gurigii lambarinno bac aan siino qashinka aan nidhaahdo ku shub bacdaas oo aan ka qaadno wiig kaste laba mar maadaama aad sheegteen inaad abaabul badan aad samayseen qashin fara badan oo magaalada ama waddooyinka ha noqdaan ama xaafadaha ha noqdaan aad qaadeen yaa gacan idinku siinayay marka inaad hawsha noocaasa aad bilowdaan
cid gacan nagu siisay haba yaraatee ma jirto ganacsato oo dhaqaale haysata naguma siin maamulka gobolka banaadir qayb ka mid ah oo nadaafadda shuqul ku leh bartem ayaan la nahay waxaan fasax ka haysanaa gobolka banaadir oo leysan ka haysanaa inaan qashinka qaadno meelo badan oo aan garaacnay sida u n habitaatka oo qaybta nadaafadda qaabilsan macnaha kamaanaan helin wax dhiirigelin ah magaalada muqdisho waxay soo martay iyadoo qashinka sida buurta oo u yaallo hadeerna waad dareemi kartaa xaafadaha annagu aan ka shaqayno sida boondheere shibis waad dareemi kartaa colaad qashinkoodu sidii uu yahay n markii laga hadlayo o kale hadda nadaafadda magaalada muqdisho oo kale degmooyin badan qashinka inta badan waa laga qaadaa waxaan aragnaa gawaari waaweyn oo turkigu leeyahay ama haamo waaweyn oo wadooyinka dhinac yaal oo qashinka lagu shubayo marka hay-adaha turkiga oo kale wax xiriira ma la leedihiin oo qashinka ama nadaafadda ka shaqeynaya maya wax xiriira oo aan la linahay turkiga qaybta oo nadaafadda qaabilsan ma jirto waxaa xiriir la leh gobolka banaadir qaybta nadaafadda annagu waxaan nahay bareebad maalin kasta labada degmo oo hore aan kuugu sheegay waxaan ka qaadnaa min afar kaariko oo qashin ah waxaan geynaa goob loogu talagala qashinka
maadaama ay sidaa ay tahay hadda nadaafadda in muddo aad soo wadeen sidaad sheegteen goobaha hadda aad ka shaqaysaan oo kale masalan lacago ay ama aad ka qaadaan qashinka ama dhaqaalo kale ood ku bixisaan ma jiraan haa waxaan leenahay xafiisyo waxaa ka shaqaynaa gaadiidaan leenahay xamaaliyaa shaqeeya waxaan leenahay dad mucayim ah oo guryo laba kun oo guri oo aan tiro koobnay oo aan qornay oo aan qashinka aan ka qaadno oon ugu talagalnay serfis yar oo bishii afar doolar inaan ka qaadno labada kun oo guri waxaa seef ka noqotay lix boqol oo guri kun iyo afar boqol waa kabna annagaa kabna oo jeebkeenna ka dhiibna dadka xoogaa hal sano iyo bar kadib waxaad u malaysaa inay soo fahmayaan inay qashinka laga qaado ayna iska bixiyaan khidmada yartaa oo afarta doolar oo loogu talagalay gaadiidka iyo xafiiska iyo canuga oo xisaabiyaha ah afartaa doolar hadda boqolkii soddon ayaan ka helnaa toddobaatanna weli annagaa kabna
ma ku tala jirtaan hawshaan inaad sii ballaarisaan oo abaabulkeeda aad sii wadaan si magaalada ay si magaalada ay nadiif uga noqoto wasaqda ama qashinka laamiyadoo kale ama xaafadahoo kale lagu soo qubo aad iyo aad aad iyo aad waa ku tala jirnaa waa u dhabar adeegnay kharash badan ayaan ku bixinay dakhli badan ayaan ku bixinay rajadaynuna boqolkiiba toddobaatan waa ay noo fiican tahay hadda waxaa noo bilowday wadahadal qolooyinka u n-ka qaybta nadaafadda wadahadal ayaa noo bilowday gruubkayna qayb ka mida oo guddoomiyahayna nairobi ayaan hore aaday uu la kulmay marka rajadaynu hadda waa waa isfahmoweynaa
magaalada muqdisho oo kale markaad fiirisaan oo kale waktiyadii hore iyo hadda maxaa farqiga u dhexeeya dhinaca nadaafadda oo kale wax weynaa u dhexeeya wax weynaa u dhexeeya maalinka aan bilaabaynay inaan xaafad ka qaadno qashin oo aan afar doolaraan bishii kaa qaadaynaa aan nidhi dadku aaday ula yaabanaayeen waxay ogaayeen qashinka iyadoo lacag lagu daro hadda laakiin dadku waa ay soo fahmayaan shirkado badan ayaa la sameeyey oo qashinka qaada dad badanaa wax isku dayey waa kala ordeen markay u adkaysa waayeen laakiin annagu waa u dhabar adeegnay aad iyo aad ayaan u rajeynaynaa inaan guulayso doonno
ugu dambeyntii maxaa is leedihiin hawshaanu waad ka gaari kartaan hadafka ugu dambeeya natiijo weyn haddii oo aan ku adkaysanno oo dadka shacabka oo hadda aan ka qaadno aan ka qaadno qashinka aan sii adkaysanno waxaan gaaraynaa horumar dhaqaale horumar nadaafadeed horumar dhinac kasta leh oo aad taabanayso ayaan tiigsanaynaa siddeedda biloodoo soo socota waa mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa cabdirashiid maxamed cali yuusuf oo ka mid ah dhallinyaro is-abaabushay kana shaqaysa dhinaca nadaafadda magaalada muqdisho una warramayey barnaamijka waa go-aankaada idaacadda v o eda aada mahadsantah
kaasi wuxuu ahaa axmed xasan colaad oo inala socodsiinaya xubintaasi uu waraysiga ah la soo yeeshay cabdirashiid oo ka tirsan dhallinyaro iyagu leh shirkad qashinka ka qaada magaalada muqdisho zahray dhinaca kalena xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa jira guddi u qaabilsan faya dhowrka oo dadka ka wacyigeliya islamarkaasna u abaabula koruqaadidda caafimaadka guud ee xeryaha inkastoo dadaalkani uuna ku filayn xeryaha oo dhan haddana waxaa jira dadaalkaasi in guddigu uu mar walba wado wariyaha v o eda dhadhaab ayaa la kulmay guddoomiyaha guddiga nadaafadda ee xeryaha liibaan rashiid waxaana uu marka hore weydiiyey kaalinta ay nadaafaddu ka qaadato fayaqabka
fayadhowrka ama caafimaadka guud ahaan marka laga hadlo ama nadaafadda waa iimaanka barkiisa waana u muhim qoys kasta oo ku nool qaxootiga annaga haddii aan gudinahay waxaan ka koobannahay qeybaha kala duwan ee bulshada hadday ahaan lahayn haweenka dhalinyarada dadka dada oo waaweyn oo iyagana xigmadooda iyo taladooda wax ka oolka u tahay guddiga waxyaabaha aan sameyno waxaa ka mid ah in tala bixin aan siino hay-adaha ku shuqul leh feedhowrka kana shaqeeya nadaafadda xaryaha waxaan qabanaa in aan soo ogaano ka tala bixinana meelaha in la isugu tago loo baahan yahay oo in laga qaado qashinka haddii aan tusaale kusoo qaato bishii hore waxaa jirtay meel geedo badan ay ka baxeen qashin badanna uu ka jiray oo dadka lagu faraxumeyn jiray gabdhaha oo kale marka waa isugu tagnay hay-ado kala duwanaan la kaashanay unta iyo qeybaha kala duwan hay-adaha waxaa dhacday in geedihii iyo qashinkii meeshii loo guro si loo badbaadiyo hablihii yaraa oo lagu kufsan lahaa nadaafadii iyo nadaafad daradii ay dhici laheedna laga qaado hadda waxaa ku jirnay xilli kulul xilliga kululaha waxaa haddana soo dhow xilliga roobaadka oo mar dhow imaan rabo waxaa mar ka shaqeynayna hadda inaan gurno kaakaaska ama baktiga oo meelaha kala duwan dadka ay ku tuuraan waxyigelin in loo sameeyo oo qoys kasto loo sheego meel cayiman inuu dhigo qashinka uu gurigiisa kasoo saaro halkii uu guriga hortiisa dhigan lahaa taas oo ka dhigan in guddigana ay halkaasi ka qaadaan oo hadhowdii meel la isugu geeyo in la dhigo goobo kala duwan waxyaabihii lagu shubi lahaa qashinka ama konteendaro gaar ah oo calaamadeysan oo calaamadii guddiga leh waxaa kaloo jirta in suuqa qameelaha ah ku leenahay goobo oo biyaha laga kontaroolo si fayadhoorka si dhow loola socdo in biyaha qofka uusan ku daadinin wacyigelin laga siiyo meelaha dadka ay maraan qashinka in dadka maqaaxyaha iyo tukaamahale meel gaara ay ku sameeyaan inaan kala talino tukaamada iyo meelaha ganacsiyada inay geedo beeraan nadaafadana ay ka shaqeeyaan waxaa jirtaa in guddiga intooda badan aanan lacag iyo wax la siiya aysan jirin oo si musadawacnimo ay ku shaqeeyaan dhankaasna waxaana looga abuuraa shaqooyin sida in tuubooyin loo dhiso tuubooyinkaasna ay biyihii kaga gataan suuqa sidaasna waxgal ay ugu noqoto oo inkamka ay halkaas ay kaga helaan waxaa kaloo jirta marka laga hadlaayo fayadhowrka in aan ayagana wacyigelinta aynan ku ekeen keliya bulshada oo lala hadlo balse meelaha bulshada ay ku badan yihiin oo kale in khudbado looga soo jeediyo lagalana hadlo waxaa guddiga qayb ka ah dad wadaaddo ah oo culummo ah oo iyagana masaajidda ka sheego oo bulshada ku baraarujiyo in fayadhowrka ahmiyad weyn oo ballaaran uu bulshada iyo bey-adaba ku leeyahay waxaa jirta mararka qaar in qaxootiga biyo la-aan ama biyaha ay yaraadaan waxaa dhacda marka marka xiliyada ay biyaha ay yaraadaan oo kale uu bato cudurada sida jermis kale oo maaragtay shubanbiyoodka iyo in la arko taas waxaa looga hortegi karaa in bulshada wacyigelin ballaaran laga siiyo waxaa kaloo jirto in musqulaha qaarkood ay buuxsamaan waxaan marka hay-adaha kala shaqeynaa inaan soo ogaano musqulaha noocaas oo kale ah xaafadaha ay ku badan yihiin si aan uga codsano bulshada inay duugto dadka duuga marka waa dad guddiga ka mid ah oona hadhowda lagu qiimeeyo oona jantawaale ama wax lacag oo kooban ku qaato xagna waxay u noqonaysaa in guddigii lagaga farxiyo oo wax ay ku helaan si mutadawacnimo maadaama ay ku shaqeeyaan xagna waxay waxgal u tahay bulshadii iyo mujtamacii xagna waxay ku faanta waxay u tahay hay-addii oo maadaama ay bulshadii wax u qabatay marka inahaasoo dhan iyadoo la eegayo ayaan fayadhowrka iyoiyo caafimaadka inay isu dhow yihiin oy wada shaqeeyaan aan bulshada ka dhaadhicina guddigiidan yaa idin maalgeliyo mise see u samaysmateen oo mataqaanaa iskugu xiranteen guddigan inta badan wuxuu ku samaysmay si mutadawacnimo ah hay-adihii ayaa soo bandhigay inay u baahan yihiin gudyada noocaas oo kale ah waxaa lagu xiran yahay madaxdii ama guddiyadii kala duwanaa ee qaxootiga ka dhexe ka shaqaynayay marka xaafadaha ayay imaadaan qaarkood dadka guddida ah waxay ka mid yihiin dad xaafadaha matalo oo guddoomiyayaasha xaafadaha ayay iyagaba qayb ka ah waxaa kaloo qayb ka ah hay-ado kala duwan oo bixiyo adeegyada sida kuwa dadka curyaamiinta oo kale iyagaa soo xulo hay-addaas soo xusho oo guddiga saasaa lagu soo daraa kuwa culamaa udiinkana culamaa udiinkaa soo xusho kuwa dhallinyaradan dhallinyaradaa soo xulo kuwa kalena hay-addaa soo xusho intaas ayay isugu jiraan wax lacaga ama khidmad aad ku shaqaysaan maa jiro mise si mutadawacnimo u shaqaysaan guddiga wuxuu ku shaqeeyaa si mutadawacnimo ah wax lacaqo mishaaro uu qaata male waxaanan ka ahayn in mararka qaarkood kontrakyadii aan hore kugu sheegay lagu siiyo sida musqulaha hadday buuxsamaan oo la duugayo iyo haddii la isugu tegayo meelaha qaarkood oo laga qaadayo qashinka iyo tuubooyinkii iyagana la siiyey dad guddiga ka mid ah oo tuubooyinkaasna ay biyaha ka gadaan dadka suuqa ku dhow ama ganacsatada halkaasna jantawaale ama wax lacag ah oo reerkooda masruufaadkooda uu oga soo baxo sidaan ognahay magaalooyinka oo kale waxaa jiro meelo qashinmada laiskugu geeyo amaba wax qashinka lagu kaydiyo oo meelaha yaallo taasoo kale ma ku fikirteen inaad magaalada dhigtaan meelo xarumo qashinka lagu kaydiyo ama ma jiraan fuustooyin qashinka lagu rido halkan xaryaha way kala duwan yihiin xarada hadda xaga dheere oo kale waxaa jirtay hay-ad aada uga taakuleyn jirto talyaani ahayd waxay dhigtay qalab waaweyn oo taambugyo ahoo meelo kala duwan la dhigay oo qashinka lagu gubo lagana qaado annaga laakiin waxa aan dadka ku boorina waxay ahayd in qoys kasta qashinka intuu gurigiisa hordhigi lahaa goob cayiman oo uu guddiga ka diyaargeliya xaafad kasta in la isugu geeyo halkaasna wixii la gubi karana lagu gubo wixii kaakaas ah oo mataqaana wax baktiyey iyo waxaana laga jiido oo meelo godad ahoo magaalada ka baxsan lagu gubo tababaro ma u samayseen bulshada ama ma wacyigelin ma samaysaan si bulshada ay uga fajignaadaan dhanka caafimaadka kale ama waxyaabaha caafimaadka mataqaana fayadhowrka kale wax u geysan kara xagga tababarada anaga hay-adaha noo fidiyo oo hay-adda fayadhowrka u xilsaaran xarada keer laakiin waxaa dhacda guddiga iyaga wixii la baray waa inay dadkii dib ula noqdaan mujtamacii oo ay baraan oo ay wacyigelin sameeyaan oo ay tagaan xaafadaha mujtamaca meelaha kala duwan ay joogaanna ay kaga qayb galaan hadday noqon lahayd iskuulaadka hadday noqon lahayd xaafadaha hadday noqon lahayd meelaha ay goobaha dadka isugu yimaadaan oo tuubooyinka suuqaqa kulli intaba ma jiraan maalmo cayiman aada isleedihiin maalin heblo iyo maalin hebla iyo mataqana waa inay bulshada soo banaan baxaan sife mataqaana caafimaadka wax looga qabto amaba qashinka magaalada mataqaana buuxidhaafyo kale wax looga qabto qeybahaas waxaa la yidhaahdaa ololo ololo bishiiba mar ayaa la sameeyaa ololaha oo dadka inay isu soo baxaan oo qashinkaas si mutadawacnimo ah dadkao dhan ay ka qayb qaataan keliya guddiga ma aha waxaa kaloo xusuusin mudan in guddiga dadka ka mid ah ay yihiin dad matalo xaafado kala duwan oo xarada ka soo baxo marka taa waxay fududaynaysaa in qof kasto si sahlan uu adeegii ama fariintii uu u gaarsiiyey waxaa guddiga qayb ka ah dhalinyarada oo iyadana baraha bulshada oo lagu kulmay internetka iyagana wacyigelinta dhankooda ka geysta
kaasi waxa uu ahaa liibaan rashiid guddoomiyaha guddiga nadaafadda xeryaha dhadhaab waxaana uu rameeyey wariyaha v o eda ee magaaladaasi anaada xeradaasi aadan xasan tarax dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in habeenka khamiista aad sidoo kale dhegeysan doontaan warbixinno kale oo ka hadlaya fayadhowrka deegaanada soomaalida ee hamoogaanina haatana maxamed ow baldhinacii heesahaynu ku wada nasano heestii safiya iyo fanaanka cali najiib
indaheedu dumarkale kumaadoogo sanayso aduubay ku daawatayjacayl daashaday kalgacayl ku degay aa naga tahay isdiyay dadkaba ruux deeqay baa tahay dumarka baa idilkooda tanka doortay tanka doortay naftayda ku doonto dugsigaada ku ababta dulqaadkiyo deganaanta kala timi dumarkaba laydilkooda tanka doortay tanka doortay naftayda ku doonto dugsigaada ku obabta dulqaadkiyo deganaanta kala timi adigan ku doorto kaliga ideeqe hadal diiqad geliyo dhagahay udiidaan murunkaba madoontide dabacsanbay dindhahaagu karayaan adigan ku doorto kaliga ideeqe hadal diiqadganiyo dhagahay gudiidaan murunkaba madoontide dabacsanbay dindhahaagu karayaan dar alleega baa tahay murwalagu dagaa tahay safiyay dadkaba ruux deeqay baa tahay
fanaankaasi cali najiib iyo heestaa safiyeynta haddaynu kusoo dhaafno haatana kusoo dhowaada xubintii wicitaanka ee barnaamijkeena dhallinyarada ee waa go-aankaaga waxay noo soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa sahre cabdi axmed
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga oo maanta aynu ku eegayno fayadhowrka waxaa marti iigu ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda biyaha iyo tamarta cabdixakiim cigo guuleed iyo doktor cabdiqani siciid faarax agaasimaha isbitalka daryeel ee magaalada boosaaso ugu horrayntii wasiirka biyaha iyo macdanta cabdixakiim cigo guuleed ayaa isagu aan weydiiyey inuu sharaxo heerka fayadhowrka ee soomaaliya waa tahay ee mudane bal ugu horrayntii ku soo dhowow barnaamijka haddaan adiga kugu bilaabo waxaad bal iiga warantaa maxaad ku cabiri lahayd ama aad sidee baad u dhigi lahayd heerka fayadhowrka soomaaliya sidaad ogtihiin soomaaliya biyuhu biyo la-aan baa ka jirta xun inta yare la haysta ee magaalooyinka maxaa dad ku badan yihiin lagu haystana biyuhu biyo nadiifa oo dadka maxaa nahay anfacaan ma aha oo yani laga shaca nadaafada si wanaagsan looga shaqeeyey marka arrimahaasaan aada uga hadalaynay marka xaaladdu ma wanaagsana laakiin waa waa hawsha si aan wanaajinahay waa tahay isna khadka telefoonka ee magaalada boosaaso waxaa ku jira doctor cabdiqani siciid faarax ee doctora kusoo dhowow barnaamijka ugu horreyntii bal waxaad adna ka warantaa cudurrada ka dhalan kara ee nadaafad darada ama fayadhowrka deegaanka oo xumaada waxa ay yihiin
walaale sahro waan dhowahay runtii way jirtaa fayadhoorka cudurro badan oo ka dhasha dhammaan waxaa ka dhasha cudurada loo yaqaano waterborne diseaseska cudurada biyaha jermiska wasaqaysan oo aan biyaha nadiifsaneen cabitaankeeda cunnada qudheeda oo nadaafadeeda hooseyso hayaa cudurada noocaas oo dhan ba waxay ka dhalan karaan markii ay fayadhoorka ama wixii jermiski uu ku badan yahay environmentkii ama deegaankii dadkiina ay ku hareersan yihiin ay aada ay ugu contacturada yihiin marka waxay keenaysaa in cuduradaas oo dhan ay dilaacaan waa tahay marka ee waxaad iiga warantaa ee dhakhaatiir ayaa tihiin ee magaalada boosaaso dad intee la eg oo cudurada qaba ee ka dhasha nadaafad darrada ayaa idinsoo gaara wiiggii bishii ama sanadkiiba horta annaga hosbitaalkan daryeel hospital oo ku yaala magaalada boosaaso waa hosbitaal ay ku mideysan yihiin dhakhaatiirta deegaankan puntland ka howlgalay intooda badan runtii bukaano badan buu aqbalaayo qabtaa bishii bishaan hadda ugu yaraan kun iyo afar boqol oo bukaana baanu qabanay kun iyo afartaa boqol oo bukaankaa inta u timaada cudurada infectionska cudurada faafa waa cudurada ugu badan oo deegaanka wasaqaysan ama deegaanka aan healthiga ahayn ka yimaada waa percentage aada u badan oo ay ugu horeeyaan cuduradan waxa weeye kuyo diyaariyada oo ka dhalanaya jeermiska biyaha aan nadaafada lahayn sidoo kale cudurada ka imanaya cunada oo food poisonka iyo waxyaalahaas oo dhan marka waa number aada u badan runtiina waa number waxa weeye ku xiran in wacyi caafimaad oo wanaagsan dadka la siiyo oo aqoontooda caafimaadka wacyiga caafimaadda ee kor loo qaado ay ku baabi'i karaan is leenahay waa tahay ee dhegeysta ayaa khadka ku jira magacaaga ku bilow halkaad naga soo wacayso waxaa ku jira khadka oo si toosa barnaamijkan iyaguna uga qayb qaadanaya wasiirka wasiir ku-xigeenka tamarta iyo biyaha soomaaliya cabdicasiis waa cabdixakiim ciga guuleed oo isagu jooga magaalada muqdisho iyo doctor cabdiqani siciid faarax oo jooga magaalada boosaaso marka qofkeed jeclaan lahayd inaad su-aashaada weydiisid adoo magacaaga ku bilaabaya su-aashiiba
walaal waa mahadsan tahay wasiir ku-xigeenka iyo dhakhtarka waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullah intaas kadib magacaygu waa mursal cali waxaan kasoo hadlayaa magaalada muqdisho wasiir ku-xigeenka iyo dhakhtarka mid hal su-aal baan weydiinayaa wasiir ku-xigeenka waxaan weydiin lahaa xamar biyaha laga cabo tusaale ahaan waa biyo xalay magaalada muqdisho dhexdeeda ka qodan oo maaragtay fayadhowrkooda iyo biyaha caafimaadka macnaha inay la cabi karto iyo in waxba keenayaan aan maaragtay la hubin marka ceelasha biyaha oo kaleeto oo lagu talagalo xamar inay biyaha ay siiyaan dawladda maxaa uga qorshaysan inay ceelashaas howlgeliso si dadka biyaha biyo nadiifa oo magaalada banaankeeda ka imaada ay u helaan wasiirka ayaan weydiin ninka dhakhtarka waxaan weydiin lahaa waata u kaadi marka wasiirka ha kuu jawaaba wasiirka ha kuu jawaaba haye wasiir mursal aad baa umadsan tahay su-aashaada su-aal fiican weeye runtii waxyaaba badan baa uga qorsheysan oo arrintaas sidaas oo kale magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale waaweyn oo dalkaba biyo wanaagsan oo yani dadku cabaan standardka adduunka lamida lagama cabo dadkii ganacsatada ee ceelashada magaalada kule magaalada banaankeeda kulehi waxay ku dadaaleen sidii ay dadka u ambixin lahaayeen biyo usiin lahaayeen laakiin waxaa la waxaa waxaa loo baahan yahay in loo gudbo stagekii labaad oo ah in biyo nadiif ay dadku helaan arrintaas waa arrin aan aada uga shaqaynayno sidaan hadda anagu bishii lasoo dhaafay iyo maalmihii hadda lasoo dhaafayba saxafaddii shalayna waan ka dhawaajinay waxaanu dadaal ugu jirnaa sidii magaalada muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn ee populationka ku badan yihiin sida maxaa lahaye boosaaso gaalkacyo iyo kismaayo magaalooyinka waaweyn oo dhan sidaanu sanadkaa waktigaa waktigiisa ugu heli lahayn maxaa lahaye biyo nadiif ah oo maxaa lahaye dadku ay cabi karaan si loo maxaa lahaye dhamaystiro cudurada ka dhasha iyo nadaafadnimada biyaha waa tahay aad baad umahadsantaha hayee dhegeysta su-aasha kalead u qabto ee doctor cabdiqani maxaad weydiin lahayd doctor cabdiqani waxaan weydiin lahaa cudurada nadaafada xumada ka dhashay nabro waxaa jira tusaalahaas kasoo baxo dadka xiliyada kulaylaha miyaa wejiga iyo kasoo baxo oo dadka qaar kasoo baxo cuduraad cuduro nadaafad darro la xi- nadarrada jid nadaa- wax nadaafad darrada la xiriira miyaa mise waxaa waaye mataqaan wax kale oo aan nadaafad shaqo ku lahayn oo kulaylka iyo wax saasa la xiriira waa tahay doctor cabdiqani siciid faarax sida u dhigayo dhegeystahaasi hadalka waxaa jira cuduro badan oo jirka dadka ku dhaca hadday noqdaan kuwa n- isnidaamiska soomaalida ay dhahaan daafka indhaha ku dhaca xilliyada qaarkood ee jir cuncunka nabaradaa soo baxaaya oo uu sheegayo hadda mursal marka cuduradaasi iyo sidee xiriir u leeyihiin ee bee-ada wasaqaysan waa su-aal wanaagsan oo aada u wanaagsan su-aashoo dhegeysiguna weydiiyey runtii cuduradaas lababa waa u qaybsamayaan dhanka nadaafadda waa soo gelayaan oo qofku personal hygiene qofku hadduu nadaafad fiican leeyahay ama ay nadaafadiisu hooseyso way dhici kartaa in skin disease cuduradan dermatologiga ah oo maqaarka ku dhaca inay kasoo baxaan oo ay cuduro badan oo maqaarka nadaafad xumada ay sababto way jiraan sidoo kale waa la dhihi karaa environmentiga way khuseysaa oo heer kulka oo kale iyo markuu kaco waxa weye climate changiga ama isbedel cimiladu isbedesho way leedahay cuduro badan oo oo jiinka maqaarka qofka biniaadanka dhibaato gaarsiinaya marka labadaaba way tahay haddii aynusan usoo noqono toobigeena ama mawduuceena khuseeya oo ah hayo dhowrka dee qofka biniaadanka oo nool oo maanta haysta biyo ku filan oo uu cabo oo nadiifa wuxuu sidoo kale u baahan yahay inuu ku dadaalo nadaafadiisa shaksiga ah si uusan bulshadiisana meel ama door muhiima uga qaato marka waxaa taladu ay tahay inuu qofku sameeyo isagu shaksiya nadaafad sare uu la yimaado si uu uga badbaado cudurada ku dhaca maqaarkiisa oo ka imanaya dhanka nadaafad xumada waayahay ee wasiir bal haddaan aniga su-aal ku weydiiyo maxaa uga qorsheysan ee dowladda inkastoo xukuumadeenan ay cusub tahayba haddana wasaaradiina ee tamarta iyo biyaha maxaa uga qorsheysan wax ka qabadka arrimaha caafimaadka iyo fayadhoorka waxaan ku dadaalaynaa oon ka shaqaynaynaa si aan u xidhibtiri lahayn cudurada noocaas oo kale ay dhibaatooyin ka yimaada oo aan magaalada looga heli lahaa magaalooyinka waaweyn oo dadku badan yihiin looga heli lahaa biyo fiican oo nadiif ah maxaa nahay u dhigno biyaha maxaa nahay madaha kale adduunkooda ay cabaan Ee, waxaan dib ugu noqonayaa ee doctor cabdiqani siciid doctor waxaad iiga warantaa een cuduradan ka dhalan kara nadaafad darrada ka sokow in nadaafadii bee-ada iyo deegaankii la hagaajiyo waxyaabo kale oo aad is leedahay dadku ha ku daraan oo wax waa looga qaban karaa ma jirtaa waayo meelo badan oo soomaaliya ka mid a ama deegaano fara badan oo dhulka miyiga ee uu qeyb ka yahay waxaa suuragal ahayn in nadaafadda guud ahaan badanaha guud si guud loo wada qabto marka qofku wuxuu isaga ilaalin kara ma jirtaa ka sokow midda guud ee ee saameynayso
waa su-aal aada u fiican sahri walaal way jirtaa oo bulshadu nadaafada qofka inuu shaksiyan ama si individual ah inuu isagu nadaafadiisa u daryeelo ayay ka bilaabataa nadaafada qoysku waxay ka bilaabataa qof kasta inuu isagu kow kor u qaado nadaafadiisa sidii loo helo caafimaad sare marka ama miyi qofku ha joogo ama magaalo ha joogo waxaa khasab ku ah siduu u helo caafimaad waara inuu isagu nadaafadiisa kor u qaado waxyaalaha nadaafada kor loogu qaadi karo oo cudurada looga fogaan karo waxaa kow ka ah qofku in uu meelaha uu uu jeermisku kasoo gaarayo oo dhan uu iska xiro tusaale ahaan qofku inuu waxa weeye waxoo gacmihiisa si wanaagsan u dhaqo lugihiisa si si wanaagsan u dhaqo wejigiisa meelaha dhammaan uu qofku ka furan jirkiisu ka furan yahay oo isleeyahay markaas waxa weeye waxaa ka gaarayaan jermis waa inuu iska habayo taasna waxa aada kor loogu qaadi kara oo maanta bulshada soomaaliyeed aan isleeyahay way ka maqan tahay waxa weeye maadaama aynu wakti burbura soo marnay waxaa dhacday in health educationkii wacyigii caafimaad uu hoos u dhacay marka in wacyigelin fiican oo caafimaad oo loo sameeyo dadka meel kasta ay joogaan ama magaalo ha joogaan ama miyiga ha joogaan in xoog loo qaado si markaas uu qofku u ogaado maanta qofka soomaaliga oo miyiga ku nool waxa laga yaabaa inuusan garanayn faa-iidada ay leedahay gacmaha uu dhaqanayo waata inuusan garanayn marka in wacyiga caafimaad kor loo qaado aada baan anigu ugula talin lahaa wasiirka kunaade waa isaga dowladda iyaga waynala joogaan wasiirka waxa weeye waa codsi aan usoo jeedinayno annaga ka dhaqaatiir ahaan ama samaca caafimaadka u adeega waa waa run oo waxaanu u baahan nahay inaanu anaguna waxa weye horumarino arrimaha wacyigelin caafimaad oo ballaaran inaan kala qayb qaadano si buuxda usaarib waayo doctora waad mahadsan tahay ee khadka telefoonka isna waxaa ku jira dhegeysto kale magaalada naga soo wacaysiyo magacaaga ku bilow kadibna su-aasha wasiir ku-xigeenka haddaad weydiin lahayd tamarta iyo biyaha ee cabdixakiim cige guuleed ama aad weydiin lahayd doctor cabdiqani siciid faarax oo agaasimaha guud ee isbitaalka daryeele magaalada boosaaso ah bal soo dhowow dhegeyste bismillaah assalaamu calaykum waa idin salaamaya adiga iyo madaxda kula fadhido iyo dhakhaatiirtaba su-aasha aan rabo inaan weydiiyo dhakhtarka waxa waaye yay mas-uuliyada ka saaran tahay nadaafadda sideedaba nadaafadda in la ilaaliyo waad ogtahay wadanka burbur culusaa ku dhacay nin walbana farmasi iska furtay oo wuxuu yidhi dhakhtar baan ahay iyadoosan uuna ilaalinaynin nadaafadii iyo qofkii asaga naftigiisa uu aqoon u lahayn nadaafadda sidii loo ilaaliyo marka yay mas-uuliyad ka saaran tahay in nadaafadda la ilaaliyo oo la wacyigeliyo dadka yay mas-uuliyad ka saaran tahay arrinkaas dhakhtarka inaan weydiiyo midda labaad waxa waaye nin walba farmasi buu furtay oo cirbadihii dadka lagu diray wadooyinka daadsan oo dhiiggii qofkii operationka lagu sameeyey wasaqdiisiibaa wadooyinka daadsan arrinkaa iyadaana inuu howl ka qabto oo buraarujiyo oo ummadda wax u sheegay yay xil ka saaran tahay labadaas su-aalood dhakhtarkaan weydiinaya waa tahay dhegeystahaasi magaalada kismaayo naga soo wacay dabcan suu markii hore ii sheegay marka maxaad ugu jawaabi lahayd doctore
dhegaystahaasi su-aal fiican oo aada u wanaagsan buu na weydiiyey runtii jawaabtu waxay noqonaysaa qof kasta oo professionaal ah oo garanaya oo aqoon u leh dhibaatada ay keeni karto nadaafad daradu kolley waxa weeye mas-uuliyad buuxdaba ka saaran isaga naftiisa iyo dadka kale naftoodaba inuu nadaafadooda guud ku dadaalo tan aan u malaynayaa dhanka caafimaadka ee u badnayd oo ah waxa weeye farmasiyada dadka ka shaqeynaya ama goobaha caafimaad oo aan tababar fiican ama aqoon fiican ulahayn siday ay nadaafadda u hagaajin lahaayeen percentageka nadaafad xumada oo uga timaada dhanka caafimaad goobaha caafimaadka qofka bukaanka ah runtii waa la isdhihi karaa soomaaliya markii la fiiriyo inay badan tahay laakiin waxaa khasab ah mar kastaba wasaaradda caafimaadka iyo cidda caafimaadku wadanka uu uu hoos tago in ay quality control sameeyaan oo arrintaas waxa weeye taxadar laga sameeyo oo qofkii shaqadan ahelka u ah oo professionaalkan ku takhasusay inuu ka shaqeeyo si looga fogaado in qof bukaana oo goobta caafimaad yimi oo u yimi in uu waxa weeye service caafimaad ka helo inuusan ka qaadin dhibaato oo caafimaad darra uusan ka qaadin taas waxaan malaynayaa waa arrin aada u weyn waa mas-uuliyad weyn oo saaran cid kasta oo waxa weye dhakhaatiirta laga bilaabo wasaaradda caafimaadka dadka aqoonta caafimaadka oo dhan way saaran waayahay waxaan kusoo khatimayaa ee wasiir ku-xigeenka tamarta iyo biyaha ee wasiir cabdixakiim ciga guuleed bal adigu maxaad kusoo gabagabayn lahayd barnaamijka waxaan rabaa inaan inaan u mahadnaq mahad celiyo doctor cabdiqani sida quruxda badan ay uga jawaabay su-aashii dambe maxaanay soo weydiiyey muwaadinki soomaaliyeed run weeye mas-uuliyaddu wayna wada saaran tahay laakiin mas-uuliyadda labaa loo kala qaadaya mas-uuliyadda nadaafeed midna waa mid shaksi ah oo dee qofka biniaadanka ee soomaaliga qofka biniaadanka la rabo inuu isagu mas-uuliyaddeeda qaado dee isagu ilaaliyo nadaafadiisa meeshu wax ka cunayo meeshuu degan yahay siduu u nool yahay nolosha isagaa laga rabaa nadaafadeeda inuu mas-uuliyaddeeda qaado madaxweyne mas-uuliyeed kale oo nabada saaran oo guud ahaanta nabada saaran oo oo marka yani marka xagga dawladda iyo marka yaraha shicibka iyo dadka maxaa meelaha caafimaad ka shaqeeya saaran oo ah iyaguna inay dhowraan oo mas-uuliyad gaara ka saaraan sidii ay maxaa qalab nadiifa ugu shaqeyn lahaayeen maxaa de shacabka ugu gudbin lahaayeen maxaa adeega ay ay ay sameeyaan sida ugu fiican marka intaas dadka dawladda aad baad u mahadsantiin labadiinaba ka qaybgalkan barnaamijkan
aad iyo aad u mahadsantahay saare cabdi axmed oona la socodsiinaysay xubintaasi wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga welina waxaad naga dhagaysanaysaan v o a washington haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya
magacaygu waa maxamed cabdi cilmi waxaan ku suganaa degmada gaalacyo gobolka mudug xaqiiqdii haddaan ka hadlo dareenkayga oo xamaankayga ka buuxayo waxaa aad iigu taagan xaaladda soomaaliya maanta ay ku sugan tahay waxaa maankayga ka buuxaya soomaalino qarannimadeeda oo lagu lumiyey federaalism waxaa maankayga ka buuxayo khayraadkii soomaaliya oo la la la bilileqaysanayo dad u maqani cid dowlad u maqan aysan jirin waxaa xaqiiqdii maalinkiiga kaleeta ka guuxayo in soomaaliya colaadii daba dheeraatay inuu ilaahay maalin uun ka baxsho
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiwaaxid macalin ishaaq oo ku sugan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug runtii maankayga waxaa ka buuxaya dhibaatada dabada dheertay gaar ahaan bahda saxaafadda soomaalida ah tacadiyada loo geysanayo haddii ay noqon lahayd bir xarig iyo waxyaabo kale runtii maankayga waxaa ka buuxaya goormay saxafiyiintu noqon doonaan kuwo u adeega dadkadooda oo dhibaatada iyo tacadiyada dadka u geysanaya ay ka daydoon runtii waa fakar ama maskax aan isleeyahay in wakti badan ay u baahan tahay aankayga iyo dareenkayga oo dhanna waxa uu yahay mid ku salaysan dhidka saxafiyiintu ma ay ka bixi doonaan
intaasina waxaa noogu eeg xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya dhegeystayaashu waxay mar walba noogu soo diri karaan emailka somali at v o news com si ay noola wadaagaan waxaa maskaxdooda ka guuxaya ama maankooda ku taagan ee ay jecel yihiin in ay ka hadlaan idinka oo kusoo hagaajinaya barnaamijka dhalinyarada ee waa go-aankaaga haatan maxamed cabdi ayaa garabkayga fadhiya ballanka codsada qodobadii wararka ugu doorka roona maxamed mahadsanid zahra madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gelinkii dambe maanta booqasho ku tagay magaalada dhowsamareeb ee xarunta gobolka galguduud socdaalka madaxweynaha ayaa imanaya xili saacada ka hor warmurtiyad laga soo saaray shirka ay dhowsamareeb ku lahaayeen odayaasha beelaha galguduud iyo mudug kaasoo lagu sheegay in shirka maamul samaynta gobolada dhexe uu ka furmi doono dhowsamareeb madaxweynaha ayaa socdaalkiisii hore ee uu dhowsamareeb ku tegey ku sheegay in degmada cadaado ee isla gobol galguduud uu ka furmi doono shirka maamul samaynta gobolada dhexe dhowsamareebna uu ka soconayo shirka dib u heshiisiinta beelaha wadadega labada gobol ee mudug iyo galguduud madaxweynaha ayaa la filayaa in odayaashii shirka uu soconayay uu kala hadlo halka uu sida rasmiga uga furmi doono shirka maamul samaynta gobolada dhexe dhinacaas iyo dalka yemenna mucaaradka xuutiyiinta dalka yemen ayaa ku siisiqaya koonfurta waddankaasi waxayna isku dhaceen koox daacadu ah madaxweynaha waddankaasi cabdirabbo mansuur haadi xuutiyiinta ayaa galay magaalada aldaalica waxayna rasaas isweydaarsadeen kooxdaasi taageersan madaxweyne haadi meel halkaasi uga toosan dhinaca waqooyina xuutiyiinta iyo ciidamo daacadu ah madaxweynihii hore dalka cali cabdalla saalex oo iskarabsanaya ayaa waxaa iska horyimaadeen dad cabanaya oo ka soo horjeeda xuutiyiinta askarta ayaa rasaas ku furay dadkaasi waxayna dileen ugu yaraan hal qof iyagoo dhaawacay dhowr qof oo kale maalintii shalayna waa danjiraha maraykanka ee waddankaasi matthew tuller ayaa sheegay inuu keniya jabsan yahay in heshiis awood qaybsiga la gaari doono kaasi oo dhex mara madaxweynaha beesha caalamka ay aqoonsan tahay waa cabdirabbo mansuur haati iyo mansuur haadi iyo xuutiyiinta gacanta ku haya magaalada caasimadda ah ee sanca dhinaca kalena wasiirka gaashaandhig ee faransiiska ayaa sheegay inaysan jirin cid ka badbaaday boqol iyo konton qof oo saarnaa diyaarad nooceedu uu yahay airbus ee saddex boqol iyo labaatan taasi oo ku dhacday buuraleyda gobolka alps ee koonfurta faransiiska elian vidalis ayaa sheegay in fariin qayladhaana oo laga helay diyaaradda shirkadda german wings taasi oo ku dhacday magaalada barcelona ee dalka spain una socotay magaalada dusseldorf ee jarmalka aandhahday ka kacday magaalada barcelona una socotay magaalada dusseldorf ee dalka jarmalka saacaddu markii ay ahayd tobankii iyo toddobiyo afartan xilliga subax ee dalkaasi waxaanay ku beegneed labayo toban daqiiq kadib markii ay diyaaraddu ka kacday magaaladaasi aad baad umahadsan tahay maxamed oo haatana aynu ku wada nasano dhinacii heesaha waxaana inoo soo qabanaya heesta dalxiis iyo cododka fanaaniinta raxme roos iyo weliba dalmaryare
aynu dababgalo dalkii aan lahayn dhiqsiliyo cartiyo diri dhabiyo
aynu dadabgalno dalkii aan lahayn disariyo camuud xamaandaamiyo barbara hargeysa degnee deeqa inake aynu dababgalo dalkii aan lahayn dhiqsiliyo cartiyo diri dhabiyo xamaan
aynu dadabgalno dalkii aan lahayn disariyo
daamiyo barbara hargeysa degnee deeqa inake intaanu daanayn dibadiyo dalkaba dabjidugu noqdaa intaanu daanayn dibadiyo dalkaba dabjidugu noqdaa dar alle adaa degano adna ugu daabacee dar alle adaa degano adna ugu daabacee
heestaasi dalxiis raxmaroos iyo dalmaryare ayaa ugu dambeysay barnaamijkeennii waa go-aankaaga waxaad la socotiinaysaa hare ciidla nuur iyo maxamed cabdi xasan intaynu mar kale barnaamijkan oo kale ah ku kulmayno amaba idaacaddeeda subaxnimo lixda iyo barhka wakhtiga bariga afrika aynu isku imanayno waxaanu dhinacayga idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo subaxnee deeqa inagee aynu dalabgalo dalkii aan lahayn duxadii qarqiyo dale iyo nugaa
aynu dadabgalno dalkii aan lahayn dolle iyo wardhee
This program has come to you from the Voice of America, Washington.